salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd asalaam mahadnaq ballaaran ayaan mahadnaq ballaaran ilaahay baa leh alawala ilaahay baan u mahadnaqayaa mahadnaqa labaad waxaan u jeedinayaa dadweynaha reer somalilan ee halkan fadhiya ee ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadani madax dhaqameedka haweenka saxaafadda madaxda xisbiga wadani iyo iyo taageerayaashayda sida laxaad kale uga soo qayb galay xafladdan sidaa arkaysaana iminka isoo dhaweynaya ummadda somalilan si fiican baanu isu naqaanaa dadweynahaanu u doodnaa cashuurtaanu ka doodnaa cagajugleyntaanu ka doodnaa dulmigaanu ka doodnaa maanta isuma cusbin waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa inaanu xisbiga wadani aanu ku soo kordhin doono dardar cusub iyo firfircooni dheeraada oo aanu la dhex joogno xisbiga udub aanu muddo dheer ka tirsanayn waxaa farxad weyn ii ah inaan ku soo biiro kusoo biiridda xisbiga sida xawliga ah u koraya u koobcaya una kaali qaadaya ee wadani magac laga miskiin maaha sababtaan ugu soo biray xisbiga wadani waxa weeye shan iyo toban sano ayaan ka mid ahaa qoorweynta ama qamaamuurta xisbiga udub mana anigu mana ay dadka guurguura hadduu ninku qoob weyn yahay damaalin baa lagu yaqaanaa muddo dheer baan ka fiirsanayey xisbiga aan ku fiirayo inkastoo b b c da iyo qoladii waraysataaba ay lahaayeen anigoo kuma soo biirin waddani cabdiraxmaan xooga oo ka tirsan waddani ayaa doodan ka qayb gelaya oo iyagu igu qoreen markii hore dadkii baa ila jeclaaday inaan waddani kalaba kama mid ihi anigu ragga lixdii bilood baa ku biira urur ama xisbi kama mid ihii dadka iska raaca kolba xisga xisbiga sanada ku guulaysta waxay jirtaa dalkaa ingiriiska dhowr iyo labatanka sano ku noolaa dhalinyaradu markay taageerayaan primershipka waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada yaryar ayaa waxay jecelyihin qolaba koobka qaadataa ama sanadka ugu ciyaarta wanaagsan ayay taageeraan waxaa la yidhahdaa markaa glory glory secret waxay waxay doontaan guusha oo qolba qofka markaa guusha qaada ee ku guulaystaa koobka ama ugu ciyaarta fiican bay raacaan anigu noocaa miyi waaa waxaa laga yaabaa inaad weli isweydiinaysaan sababta aan u doontay waddani ee aan u geli waayey ama ugu biiri waayey labada xisbi qaran ee kale xisbiga kulmihi iyo labada xisbiye kale awalba ucud yo kulmiy awalba way jireen oo markii horeba waxaan ka doontay udub iyagoo iyagoo jira waxaan u doontay xisbiga wadani oo aan maanta halkan si rasmi a u siinayo uguna wareejinayo magacii bahweynka udub leen odhan jiray waxaanu ka dhignay maanta bahweynka wadani sababtaa afka udub waan ku hadli karaa waxaan ahaa jiifka wib ama iskuduweridaha codadka xildhibaanada golaha wakiilada ee udub maantana waxaa noqday halkii aan ka ahaa udub ayuunbaan u noqday wadani isa kaalisi markaa magacii bahweynku maanta wuxuu u soo wareegay xisbiga wadani oo aad ka arkaysaan dadka halkan ka hadlay inay dhammaantood gobollo kala duwan meelo kala duwan mujtamacyo kala duwan ay kasoo kala jeedeen halkaasaad ka arkaysaan sababta markaa xisbiga wadani waxaa ka wada muuqda dhammaan gobolada dalku baan ku koobaya halkan sida ka muuqata qolada yaa ama mudanayaasha maanta ku soo biiray anigoo laiga soo doorto gobolka maroodijex saaxiibkay mataan oo laga soo doortay gobolka maroodijex laakiin laba daamood aanu kala nahay saaxiibkay xasan hufane oo laga soo doortay gobolka awdal xisbiga udubna aanu ka wada dhimay isaga iyo mataan iyo cabdiqaadir jibriil dukaale bahal oo laga soo doorto laga soo doorto gobolka awdal marka waxaa arkaysaa gobolkii awdal haddii yudila gobolka awdal iyo annaga waa sukaay garanaysa udub haddaan nahay gobolkii awdal baanu wadanaa oo oo mataqaanaa ee aad arkaysaa ragga miisaanka leeda la socda waxaa kaloo islaam xusid mudan saaxiibkay xildhibaan ibraahim cali bayse oo gobolka sanaag isna laga soo doortay waxaa kaloo arkaysaan siciid warsame ismaaciil gaane oo laga soo doortay gobolka sool xudub iyo oog marka gobolladii dalka maxaa haray na waxba marka waxaad arkaysaan xisbiga wadani waa meel laysku arkay oo somalilan bilowday waa xisbiga sida dhaqsaha badan u koraya u kabaxaya ula kaali qaadaya fastest growing party in somaliland marka marka diimaha la sheegaya la yidhahda fastest growing religion in the world islam la yidhahda marka waxaan leenahay waa fast growing party in somaliland waa xisbiga ugu korista iyo kobcidda iyo kaali qaadida badan taasaan ugu doortay xisbiga waddani waa xisbi uu hogaamiyo guddoomiye degan siyaasi ah isku wadi kara dhammaan bulsho weynka beelaha iyo gobollada somalilan oo aan wax godoba lahayn waxaa kale uu guddoomiye ka yahay guddoomiyaha xisbiga waddani golaha wakiilada oo aan ka tirsanahay oo aanu in badan iska soo horjeeday muddadii uu guddoomiyaha ahaa haddee yeeshe waxaan iska soo horjeeday danta qaranka saasay ku fiicantay saasay ku lagsatay shaksiyan istigmaal saa soo horjeedin waxaana halkan ka caddaynaya anigoo ah guddoomiyihii guddiga arrimaha gudaha ee nabadgelyada iyo difaaca golaha wakiilada in xeer oo aanu anagu xeerarka samayno doorashooyinka iyo asxaabta guddiga diiwaangelinta guddiga muxuu ahaaye komishinka qaranka doorashooyinka annagoo gacanta ku haynaa in guddoomiye cabdiraxmaan sharci u diidaya waxaan halkan ka cadaynaya sharci u diidaya inuu isku hayo labada jago ee jagada guddoomiyaha golaha wakiilada iyo golaha guddoomiyaha xisbiga wadani inaanu sharcigaasi aanu jirin meel walba marka anigu ma doonayo sida saaxiibadaydi aan maalimood ka wada doonaynay kaybalka inaan u muuqdo sidii guuloodayaashii siyaad barre ee ammaani jiray siyaad barre hase yeeshee waxaan idin cadeeyey uun qodob sharci oo aanu gacanta ku hayno inaanu jirin dad badan baa muuska ka tago kan oraxba ka tegi maayo kulena wuu fadhiya waxaan ugu dambayntii halkay kusoo gonaanay waxaan halkan ka cambaaraynaya xeerka saxaafadda ee cusub ee xukuumadda somalilan ay keentay golaha wakiilada xeerkaas golaha loo soo gudbiyey marka hore golaha wakiilada waxaa loo keenay xeer lagu cabunay saxaafadda dhowr goor baana loo keenay dhowrkii goorba waxaanu ka saarnay dooda ama ajandaha saxaafadda somalilan ee markii hore xisbiga kulmiya ay doonayeen talada taban taabisay ee annaga lugaha noo qabatay wixii isagu ah xilil xisbiga kulmiye ku jiray ayaan garan laha markii ugu horeysa waxaa la isku dayay in saxaafadda isugu daro xarig iyo xabad waxaa ogeedeen xabad baa l loogu talagalay waa ogeedeen cableka home cable t v toddoba weriye oo ka tirsan in maalin lagu xidhay saldhiga dhexe oo iyagoo saldhiga dhexe ku jira ay ka soo waraneen xariggii markii waxba lagaga qaadi waayey waa xabad baa loogu daray oo kii israa wax duuba waxaa loogu tagay waxaa loogu talagalay toojar iyo jirdil ayaa ayaa loogu daray wixii markii waxba lagaga qaadi kari waaye waxaa loo magacaabay nin yaqaana sida loo manabulgareeyo ayay xukuumadda u dirtay warbal haddaba daameel iyo muxuu ahaayey iyo mustafayn isugu dar wixiiba markii waxba lagaga waayey ee saxaafadii soo taagan tahay ayaa la yidhi haddaba xeer cabquriya ahnu maanta u samayna waxaanu idin leenahay check and balance baa jira golihii wakiiladaanu nahay idinka yeeli mayna inaad saxaafadda cabqursaan aniga iyo inta iga talada qaadata ee xisbiga wadani ama mucaaridka aan dad isku cadayn ee usoo socda xisbiga wadani ee toddobada xildhibaan tobanka xildhibaan ku dhow waxaanu wixii awoodayada ah aanu kula dagaalamaynaa xeerka caburista saxaafadda saxaafadduna ha qaadaa dhigto oo ha buunbuuniso oo ha sheegto annaga idin difaaci ugu dambayn waxaan halkan ka cambaareynayaa tacadiyada sida bareerka ah uu xisbiga kulmiya u aadaystay ama xukuumadda maanta joogta cabuqdhinta cagajuglaynta taa waan sheegay iyo jirdilka xaliga joogtada ah ee xukuumaddan kulmiya ku hayso saxaafadda madaxa bannaan waxaan kaloo cambaareynaya isku day dilkii lagu dayey xildhibaan qabille oo ah xildhibaan ummadda somalilan u hadla oo well spoken ah out spoken ah oo xaqa sheega arrinkaasi waa arrin ku uguma somalilan haddii maanta somalilan arrinkaa lagu bilaabo nin waliba waa laysu nin waliba wuxuu leeyahay dayday wuxuu leeyahay reer dee nin waliba afar nin buu tirayo midba hoosta ka toogan hadhowna al-shabaab baynu ku sheegi arrinkaa haddaa inoo bilaabdaan waa trendka xun waa arrin uguba arrinkaa waxaan leeyahay ha ka laabato xukuumadda kulmiya baaris baaris ma bahdin shantii qof ee ka qayb galay si degdeg ah waa in gacanta lagu soo geliyo oo la hor keeno cadaaladda wax kaleba waanu ku sabrayna haddaanu golaha wakiilada nahay ma jirto waxaan kaloo cambaaraynaya xarigga n g o-yada dadka dadka caawiya ee non governmental organizationka ee samaystay hay-adaha dadka ay ku caawiyaan ee marka la ysiraa xoogaa raashinaha soo galay la odhanayo meesha ha lagu qabsado ee caruur yaryar tii ugu dambaysa waa meed maxaa ugu dambeeye kaa la sii sido luula xasanmataan loogu daatay anigu garan maayo ma goobtay ka samaysay maxamed mooge ayaan ayaan loo ogolayn in wax loo sameeyo ma waxaan waxaa looga jeedaa luula xasanmataan lacag badan bay ka heshay carruur yaro oo darbijiifa awalba troma iyo maskaxdooda ay xumeed oo xabag iyo ay dilodishootay in haddana loo soo daato waanu cambaaraynaynaa waxaana ku cambaaraynaa codka ugu dheer ee la cambaareeyo waxaana leenahay xabad xukuumaddu hadday mar labaad arrintaa ku noqoto tallaabo cad ayuu xisbiga waddani ka qaadi doonaa anigoo weli aan soo gelin baabaan afkiinii ku hadlaya iga raalli hadal waxaan waxaan leeyahay waxaan leeyahay waxaa idinku soo biirtay maanta xisbiga waddani oo cudud weyn waxaa idinku soo biirtay waxaa idinku soo biirtay waxa yidhaha catalyst catalystku waxa weeye marka chemical reactionka la samaynayo ama falgalka kiimikeed waxaa jira aalad lagu daro si uu dhaqso kimid uu usoo baxo oo uu uf isla falgala walxaa laysku daraya marka catiliskii baa maxay waanu isku soo haddii laydin odhan jiray waa waxa weeyaan qoyar sacad baa u socotaa waxaa idinku soo biray qolooyinkii beerayn jiray waxaa idinku soo biiray biyo fadhiyo biyo socda kiciye waxaanu isleenahay xisbiga wadani wixii aanu ku doorayna waanu sheegnay laakiin cudud aan la yaraysan karin ayaanu maanta idinku soo dirnay sidaa aan noo soo dhawayseenna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu